toddobaadkan barnaamijkeenna martida waxaan nooga hadlaynaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay shirka baarlamaanka afrika oo dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada johannesburg ee dalka south africa cabdicasiis cabdulaahi maxamed oo loo yaqaana cabdixukun waa guddoomiyaha bariga afrika ee baarlamanka afrika ee fadhigiisu uu yahay johannesburg waxaan weydiiyey arrimaha ugu waaweyn ee looga hadlay muddadii shirkaasi uu socday shirka ajanduhu aad buu u tiro badnaa annagu haddaan soomaali nahay meelaha naga khuseeya oo goonida noo ahaa baan baan taargagaraynay ama aan daraynaynay meelaha waxaa ka mid ahaa amniga in aada looga hadlay waxaa ka mid ahaa in abaarihii ka dhacay east africa laga hadlay oo guddiga beeraha iyo bayada ee baarlamaanka africa ay ka hadleen waxaa kaloo aada looga hadlay amni xumada iyo maxaa la yidhaahdaa dhibaatooyinka ka jira south africa ee dadka qaxootiga ama maxaa la yidhahdaa dadka ajnabiga ay ka mutaan maxaa la yidhahdaa dalkaana sagaa south africa waa gartay marka abaaraha dabcan soomaaliya oo keliya kama jiraan laakiin markii soomaaliya laga hadlayay maxaa si gaara loo taabtay cudwaanow abaaraha africa oo dhan bay horta maaragta saamayn ku yeesheen laakiin annaga east africa haddaan nahay ama afrikada bari si xoog lahay bay u taabteen soomaaliya xayawaankii faraha badnaa ee ku ku dhintay ama ku dhammaaday iyo dadkii reer guuraaga ahaa ama reer miyiga ahaa ee ii sheeg maxaa xoolo dhaqatada ahaa ee iyaguna kusoo barakacay baa aada looga hadlay waxaa kaloo aada looga hadlay in hadda guddiga beeraha iyo maxaa la yidhaha bay-ada baarlamaanka africa ay tahay inay u diraan guddi xaqiiqa raadisa waddamadaas dhibaatooyinka ay ku dhaceen marka guddigaas ay soo noqdaan talooyinkooda xaggee loo gudbinayaa guddiga asaga ahi marka uu tago waddamadaas wuxuu wuxuu la soo noqon doonaa warbixin warbixintaa iyadaa waxaa ku waxaa ku jiri doonta maxaa la yidhahdaa tala soo jeedinaa la socon doona dhibaatooyinka meesha ay kusoo arkeen iyo maxaa la yidhahdaa bulshooyinka ama maarata deegaanada waxa markaas dhibaatada markaa haysata iyo wixii baahi oo ay markaas u baahan yihiin ama wixii waxqabad oo markaas u baahan yihiin kabacdina waxay la tegi doo waxay la tegi doonaan kula soo noqon doonaan baarlamaanka africa baarlamaanka africa resolution buu kasoo saari doonaa haddana ama maaragta maxaa la yidhaahdaa go-aan baa laga soo saari doonaa go-aankaasna waxaa la geyn doonaa midooda madaxda midooda africana dabcan caalamka ayay kala hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa in abaaraha loo gurmado a saa wey walaal mido midooda africa mar walba marka madaxda midooda africa isugu timaado u n kii baa meesha jooga waxaa jooga european union organizationada waaweyn ama hay-adaha waaweyn oo arrimaha noocaas wax ka qabtaa meesha jooga waayahay haddaan usoo noqonno arrimaha ku saabsan ammaanka maxaa si gaara looga hadlay soomaaliya ammaanka si guud horta marka hore qaaradaa looga hadlay waddamo badan oo aada dhibaato fara badan ama ammaan darro fara badan ay ka jirtaa baa jira qaaradan ayada africa annaga soomaaliya haddaan nahay riboodyo waxaa jira mar walbaba sanadlaho oo midooda africa ay keenaan baarlamaanka africa arrintaa ayadaana waxaa loo warbixin maaragta ku saabsan xaaladda ammaan ee qaaradu baa hay-ad u qaabilsan maxaa la yidhaha midooda africa arrimaha amniga baa warbixinta ayadaa keenta amisom bay aada uga hadleen arrimaha soomaaliya amisomna waxay sheegeen waxyaabaha ay sheegeen iyo waxyaabaha ay qabteen iyo waxa ugu muhiimsan oo hadda ayagu ay sheegeen ama ay maaragta waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen dhaqaalihii amisom la siin jiray boqolkiiba labaatan waxaa goostay european unionka adigu hadda annagu laakiin si kale aan u hadalna markaan su-aal baan weydiinay qoladaas ka timid midooda africa markay warbixinta keenaan warbixinta waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen soomaaliya waxaa saaran cunaqabatayn dhinaca hubka ah isla markaana waxay yidhaahdeen amniga soomaaliya in la sugaa la rabaa oo xasilooni maaragta ammaan darrada soomaaliya ka jirta su-aalahan weydiina waxaa ka mid ahaa haddii soomaaliya cunaqabatayn dhinaca hubkaa saaran tahay see dowladda soomaaliya ama xukuumadda soomaaliya barnaamijka ayada ahaa oo laba sano gudahooda inay dalka ammaanka ammaanka dalka inay wax ka bedasho ama wax ka qabato barnaamijkaasaa dowladda soomaaliya la timid see lagu gaari karaa su-aalahan weydiinaa ka mid ah maadaama soomaaliya cunaqabatayn dhinaca u kahay saaran tahay waayahay aan u soo noqono dalka south africa dabcan xaruntiina ama xarunta baarlamaanka waxay ku taallaa johannesburg dalka south africa dhibaatooyin fara badan ayay la kulmaan dadka qaxootiga ah ama dadka ka soo jeeda qaaradda afrika ee halkaas ku nool ama ka ganacsada arrimahaas maxaad ka dhahdeen iyada arrimaha ammaan darada south africa ka jirta mar walbaba baarlamaanka africa wuu ka hadlaa mar walbana dowladdan iyada ee south africa waa lagala hadlaa waa loo yeeraa runtii wada shaqayn bay muujiyaan dowlad maaragtay sheeg dhinaca dhinaca xukuumadda south africa wada shaqayn aada u fiican haddana waxa weeye dhibaatadu mar walba waa socotaa dadkii mar walba goobihii ganacsiga waa waa lagu weeraraa waa lagu laayaa maxaa la yidhaahdaa ammaan daradu mar walbaba waa socotaa haddana waxaad moodaa in ii sheeg hadda annaga xildhibaanadeena lafteeda ammaan daradu ayaa dhowna soo food saartay hadda seshankan ama kulankan asaga wax weyn bay ka bedeleen ciidamo aada u fara badan boliis aada u fara badan baa ilaa airboortka ilaa goobaha shirku ka dhacayay baa daadsanaa laakiin ilaa hadda dadka ajaaniibta ahaa ama qaxootigii dalkan ku noolaa u malayn maayo wax weyn oo hadda iska bedelay inay jiraan amni daradeedu waayahay waxaad ka dhawaajisay in xildhibaanada baarlamanka afrika laftirkooda ay soo wajahday dhibaato waa maxay dhibaatada aad ka hadlayso waxaa jirta in horay dhowr jeer xildhibaanada ka tirsan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka afrika in lagu weeraray hoteeladii ay deganaayeen in maxaa la yidhahda airboortka laga soo raaco tuuga ka soo raacday waxaa jirta in marka ay hoteelada soo gelaayaan ganjeelada ama geedka hoteelka lagu baarto oo lagu furto maaragta qoryo ama hub lagu qabto horay u dhacda taas kulankan maaha hadda shirkan isaga aan joogno laakiin shirar horay loo soo dhaafay waxaa dhacday xildhibaan u dhalatay dalka senegal in hadda ka hor maaragta iyadoo gaari ku jirta lagu xabadeeyey shirkan hadda kii kii kasii horeeyay waayahay dabcan sababaha inta badan keena weerarada noocan oo kale ah iyo siyaabaha looga gudbi karo ma ka doodeen haddii aad ka doodeen se ma la qaybsateen dowladda south africa lafahaanteeda ridwaanow barbaleenkan asaga ahi waa barbaleen soo jireena mudduu jira amni xumada iyo khalkhalka maxaa la yidhaha dhinaca amniga south africa waxay ku ahayd weligeedba maaragta iisheeg arrintaa iyada waa jirtay waxaana isleenaha arrintaas waa arrin salka ku haysa dhibaatooyin xagga arrimaha bulshada ah dadkii waa dad dhalinyaraha dadka dembiyadan inta badan geysta waa dad markoodii hore aan iskoola soo dhigan ama dad aan shaqo lahayn oo maaragta shaqo la-aanta aada ugu badan halka marka waxaan isleenaha waxaani waa waxyaabo ka yimid maaragta ama ka dhashay historical injusticeska waxa ingiriiska lagu yidhaahdo oo dhibaato waagii dalkan uu gumaysiga ku jiray barbaleen soo bilowday oo ilaa hadda socdo wey walaal laakiin waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo marka la fiiriyo dabcan south africa laftirkeeda soo ceeb kuma aha ama soo laguma dhaliili karo inay sugi laadahay amniga dadka qaxootiga ah iyo dadka kale ee ganacsatada ee afrika ka yimid ee dalkeeda ku nool annagoo weliba la soconno marka leega baarlamanka afrika waxyaabihii loo aas aasay inay qayb ka tahay isdhexgalka dadyowga afrika iyo kobcinta dhaqaalaha iyo midnimada afrika walaal anoon difaacayn walaal anoon difaacayn dowladdan south africa ama dalkan south africa markaa runta rabto soomaalida markaan ka hadlo aad bay usoo dhaweeyaan maxaa yeelay soomaaligu markuu yimaado halkan sharci hadda oo nooca sharciga la siiya anugu ma sheegi kara laakiin way yimaadaan markay yimaadaan waa lasoo dhaweeyaa dalkay meeshay rabaan ganacsi ka furtaan dhinacaas siyaasadda dawladda marka la yidhaahdo heshiisyadii ama nidaamkii midowda africa loo sameeyey ama waxyaabihii objectiveskii midowda africa dowladdan south africa runtii way waafaqsan tahay wayna rabtaa wayna dadaaleysaa laakiin hadda arrimahan ayaga waa arrimo waa arrimo dowl arrimo dowladdu waxyaabaha faldimbiyeedka meeshaan dhacaya maaha wax dawladdu ka dambayso ma garata waa wax maxaa la yidhaahdaa arrimo ka dhashay brobleeno xagga arrimaha bulshada isla markaa dawladda waa waa sax waa inay dadaashaa waa inay ka hortagtaa waa inay ilaalisaa dadka qaxootiga iyo ajnabiga maxaa la yidhahdaa xuquuqdooda iyo ammaankoodaba haddana borbaleenkan walaabsaan kuu sheeg waa mid soo jireena waayahay aada iyo aad baa umahadsan tahay waktigaaga cabdixukur waa mahadsantaha walaal
intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aanu ku wareysanaynay cabdicasiis cabdilaahi maxamed oo loo yaqaana cabdi xukon ahna guddoomiyaha bariga afrika ee baarlamaanada afrika inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo